kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka shan iyo labaatanka bisha may oo ku beegnayd maalinimadii shalay waxaa puntland ka qabsoontay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday soddon degmo taasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibanayeen si xora guud ahaanba goobihii dadku ay ka codeeyeenna waxa ay doorashadani kusoo gabagabowday jawi degan haddaba waxaan doodeenna kusoo qaadan doonaa qaabka ay doorashadani u dhacday dareenka dadweynaha sababta ay ururada qaarkood uga biyadiideen inay galaan doorashada iyo cidda dooran doonta madaxweynaha puntland siddeedda janawari sanadka laba kun labaatan iyo afar waxaa dooda igala qaybgelaya suldaan siciid cartan maxamed oo waayo aragnimo dheeraad ah u leh arrimahan namadoon cabdulqaadir axmed ibraahim xarago oo ka mid ah aasaasayaasha ururka mustaqbal iyo aqoon-yahan cabdulaahi ciise rubaani oo si dhow ula socday doorashadan dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada v o a waa dhownahay waa dhownahay faadax waa dhownahay faadax aad baa umahadsantihiin su-aasha ugu horreysa waxaan hordhigayaa nabadoone cabdulqaadir axmed xarago nabadoone maxay kuula muuqataa doorashada puntland awalan ikhyaarta meeshaan igula jidha iyo idaacadda v o a oo ay runtii daadihinayso fanuun yaasiin aad baad u mahadsan tihiin doorashadii shalay ka dhacday puntland waxaan leeyahay hambalyo hambalyo meel kastoo aad joogtaan runtii waxay noo ahayd maalin taariikhiya oo la helay golayaashii deegaanka puntland oo lagu soo xulay qof iyo cod waa arrin aan hambalyo u dirayo waxaan usoo noqonayaa su-aasha ah sida meesha la aadayo faadumay waa caddahay xisbiyadii waad la socotaa xisbiyadii hadda waxay bilaabeen doorashadii koowaad bay galeen golayaashii deegaanka soddon degmo ayay ka dhacday doorashadii taasoo tijaabo fiican u ah geyiga soomaaliya gaar ahaan puntland dib loo noqon mayo oo lagu noqon mayo meeshii afar iyo labaatanka sano la joogay taasu way caddahay shacabkaa caddeeyey markaa dib loogu noqon mayo waxa soo haray saddexda degmo saddexda degmo waa ka xumahay rag dana gaara leh baa runtii oo weliba yar baa sidaas yeelay shacabku way rabaan odayaasha dhaqanku way rabaan reer nugaaleed oo weliba caasimadda iyo labada degmoba shacabkeedu diyaar weeye waxaana rajaynaynaa insha allah in khilaafkaasu meesha ka baxo oo ay qorshe la yimaadaan doorashadana ilaa idankii la qabto mustaqbalka dadka reer puntland waa cusub baa u bilaabmay iyaga iyo dowladda iyo shacabkuna maanta meel meel laga noqdo lama joogo waxaan rajaynaynaa insha allah lix iyo lixdanka xildhibaan muddo gaaban baa inoo hadhay oo la qaban karo in xildhibaanadiina lagu soo xulo oo ay xisbiyadu ay marka doorashadii maadaama dadkii maanta kaarkoodii ay haystaan inay dib u codeeyaan oo soo saar soo saaraan xildhibaanadii lix iyo lixdanka ahaa taasi waxay noqon doontaa insha allah siddeedda janawariba wakti baan haysanaa waxaana rajaynaynaa in xisbiyadu arrintaa ay iska kaashadaan oo ay noqoto mid aynu u guurro qof iyo cod si ummaddan loogu shaqeeyo muddo dheer baa habsanti lagu jiray muddo dheer baa wax la samaynayo ay iska ahayd wax markaas shaksiyaad yar yar ay meeshaan iska maamushaan ma noqonayso ummadda tanu iyadaa tashanaysa iyadaa leh dowladnimadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo horusocodkeeda iyo wixii aynu qabsan lahayn insha allahu tacaala waxaasoo dhan waa wax laga gudbo marka waxaan kaga baxayaa waxaan kaga baxayaa siyaasiyiinta aad sheegtay waa riya maalmeed hadday waxaa qabaan waa inay ummadda raacaan waxaana loo baahan yahay inay keenaan rabitaanka shacabka iyo rabitaankooda inuu iswaafaqaa la rabaa insha allahu tacaala ansiyo cabdullaahi rubani faadumay waa mahadsan tahay marka koowaad waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan dadka reer puntland safafka dhaardheer ku jiray maalintii shalay ahayd inaan ugu hambaliyeeyo dhiibashada codkooda oo ahaa runtii xaq dastuuri ah oo waajib ahaa intaas ka bacdi waxaan qabaa doorashooyinka qof iyo cod waxay muhiim u yihiin dowladnimada casriga si loo gaaro dimuqraadiyad iyo in dadku ay ay codkooda dhiibtaanin waxayna ahayd runtii wax dastuurka puntland uu qabo axdigii lagu dhisay dowladda puntland ay ku qornayd muddo saddex sano gudahooda in golayaasha dowladda lagu soo doorto doorashooyinkan tooska ah reer noocaas oo runtii aad mataqaana muhiim u ah madaxweynaha sayida abdilahi qabashada uu qabtay local councilkana runtii waxay tahay legacy siyaasadeed iyo waxaan runtii aan la ilaawi doonin dadkeygii nineteen ninety eight ay fursadda u helin inay saamilada siyaasadda puntland ka mid noqdaanna waxay tusaale ugu noqoteen shan iyo labaatanka may laba kun labaatan saddexda ay stakeholderskii siyaasadda puntland ay ka mid noqdaanin aniga waxaan qabaa soomaaliya waa dal soddon sano burbursanaa fududahay in dhibaato iyo dagaala ka dhacaanin waxaan qabaa wadahadaladii maalintii dhaweyd ee la gelayana kamid ahayd in dadka reer puntland ay isu yimaadaanin gaar ahaan saamileeda siyaasadda isimadu kamid yihiin culimadu kamid yihiin dhalinyaradu kamid yihiin ururada siyaasadda dowladda iyo mucaaradkuba ka wada mid yihiin in laysu yimaado la sameeyo romaadkii doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku jireen waxyaalihii laga wada hadlayay maalmihii dhaweyd si loo xaqiijiyo hirgelinta doorashada golaha deegaanka ee shan labaatankii bisha hadda lasoo dhaafay astasneed dhacdayna marka waxaan qabaa aniga in si loo ilaaliyo nabadgelyada guud si loo ilaaliyo jiritaanka puntland in la kala saaro labada doorasho oo golaha degaankana qof iyo cod lagu aaday ee hadda inoo hirgashay ee inoo dhacday tan baarlamaanka iyo madaxweynahana si nabadgelyada guud iyo jiritaanka puntland loo ilaaliyo waxaan qabaa in sidoodii horeto ay ku yimaadaaniin oo aysan waxba iska bedelin aansiyo suldaan siyaad
idaacadda v o a iyo faamimo yaasiin iyo akhyaarta igula jirta aanu dood wadaagga nahay waa salaamayaa salaan kadib anigu waxaan ku hadlayaa afka dhaqanka markii hore puntland waxay kusoo bixi jirtay qabaligaa lagu soo xuli jiray dhaqanku heerarkiisa kala duwan ayaa soo xuli jiray maanta arrintutii waa ka bedelan tahay waxaa safafka si jamca u galay dhaqankii iyo shacabkii iyagu ay soo xuli jireen oo codkooda wada dhiibanaya marka iima muuqato su-aal inay timaado ah puntland ma waxay dib ugu noqonaysaa habkii qabaliga taas haddaan intaa kaga baxo waxaan u hambalyanayaa shacabka soomaaliyeed shacabka puntland dhammaan guusha waa la wadaagaa waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan ururadii ku tartamayey codbixinta waxaan kaloo aan u mahad celinayaa madaxdii soomaaliyeed ee kala duwaneyd ee nagu taageeray maalintan adag oo qalbiyadayada aanu ka dareemaynay farxadda waxaan kaloo u mahad gaara u celinayaa aan usoo u celinayaa hirgeliyaha hanaanka hal qof iyo hal cod ee heer soomaaliyeed iyo heer puntland mudane madaxweyne saciid cabdullaahi deni oo shacabka soomaaliyeed ay ku xantaan oday soomaaliyeed oo ku ad adag go-aanadiisa kuna gaara yoolkiisa ima muuqato marka in ay iman karto su-aasha ah dadka dib ha loogu celiyo halkii ay ka soo guureen wixii kaloo aan ka hadli lahaa hadde waxa arrintan aada u dhexgalay nabadoonka iyo aqoon-yahanka waxaan aada uga xumahay saddexdii degmo ee gobolka nugaal dangorayo godob shiiraan iyo caasimadii ahna muraadii puntland in ay doorashada ka haraan waxaan ku boorinayaa in ay doorashada sida ugu dhaksaha badan insha allah iyaguna ay buuxiyaan meeqaamkii ay ku lahaayeen puntland maadaama ay soddonna shalay qabsoontay saddexna horey loo soo qabtay inay meeqaamkooda yimaadaan waa mahadsantahay fadmiya nabadoon xarago sidee baa dadkan siyaasiyiintan diidan waxaa jira siyaasiyiin kasoo horjeeda hanaanka xisbiyada in puntland u gudubto iyagoo cududaar uga dhigaya in aysan suurtagal ahayn habka loo maamulay maxaa lagu qancin karaa sidee looga badbaadi karaa in gacanka hadal dhaco sidii horeba u dhacday fadmay waa mahadsan tahay waxaan horta waa wax la wada leeyahay oo ummadda reer puntland ay wada leeyihiin wax gaar loo leeyahay meesha ma yaalin laakiin sidee loo maamulaa sidee u soconnaa sidee wax ku hagaajisanaa uun baa laga hadlayaa runtii anigu waxaan qabaa markii golaha deegaanku inoo soo baxo in la furo xiwaar in laysu yimaado oo la wada hadlo oo markaasna laga wada tashado meeshii la aadi lahaa haddana habkii meel lagu aadi lahaa way caddahay oo maanta codadka shacabka reer puntland cid maanta dafiri kadha ama cid ma garanaysaa mara saari kadhaa ma jidho codkaasu codkaas ayuu ayuu ayuu u muuqdaa sababtoo ah qaabka qabaliga ah dadkii soo xuli jiray annagaa ka mid ah oo ay siyaasiyiintu martida u ahaan jiday inay xildhibaanada soo saaraan annaguna waanu diidnay in dib loogu noqdo wixii qabaa'ilka isku diray wixii jifi jifi isugu aanu isugu yacni kadeedkii ka dhacay afar iyo labaatankii laysuma noola qabaa'ilkii baan isu noolayn isimadii baa batay nabadoonnadii baa runtii shaqayn kari waayey annagu maanta waxaan rabnaa dadka iyaga inaan ka mid noqono maxaana maxaa keenay hadda inaan asaase urur aan ka mid ahay duruufaha dadkayga ayaan ogahay waxaan rabaa dadkaygu inay isdoortaan ninka ninka doonaya qaab qabaliya in lagu doorto iyo lacag iyo inuu inuu bixiyo rishwo bixiyo no way ma soconayso dadkaaga hor imow ha lagu doorto haddaad kalsooni qabto taasaa imaan doonta insha allahu tacaala aansiiyo suldasiyaad
haddii aan laisyeelyeelayn waxay soomaalida tirada kor waa yeel waa wada indho haddii aan laisyeelyeelayn waxa weeye shan iyo labaatanka bishii shanaad labaatan labaatan iyo saddex oo shalayto ahayd waxay ahayd maalin ku xusan taariikhda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland oo kudayaasho mudan waxayna meesha ka saartay haddii aan laisyeelyeelayn sideedii bishii koowaad labaatan labaatan iyo afar maadaama dad afar boqol oo kun ay isdiiwaan geliyeen ay qaybo intooda badanna u dareereen inay codkooda bixiyaan waa waa kuna cidda ku qancinaysaa ama qofka ku qancinaya weliba dad shaksiyaad yar weeye hadda dadka nidaamkan kasoo horjeeda iyagana waxaan rajaynayna in ilaahay soo hadeeyo marka yaa ku khasbaya weeye su-aasha maba iman karto ayaan qabaa dadka afarta boqol maxaa lagu qancinayaa marka inahaas waxaan isaga dhownahay caaqilkaan isaga dhownahay waana qabaa in laga guway oo maalintaas meesha ay ka baxday shalayto waa kuusoo noqonaya suldaan aansiiyo rubani hal mid ayaa u baahan in marka koowaad baa la isla fahmo sida wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu uu muddooyinka ama kusoo celcelinayay ama doorashada loo madlan yahay ay ahayd waxay ahayd doorasho saldhigeedu yahay in la qabto doorashadii golaha deegaanka doorashada baarlamaanka iyo madaxweyne waxay u baahanaysaa waqti dheeraada oo aniga aragtida ka rubaanay ahaan markaan eego dastuurka waktiga uu baahan yahay iyo marxalada lagu jiro oo la rabo in laga guuraayo democratizationko dalkan ku dhisan intuba waxay u baahan tahay wakti arslaya ugu yaraan laba sano haddii xisbiyada siyaasaddu sida dastuurkeena ku qoran ay isku fahmi lahaayeen in isku fahmaaneen in technical extension uu yimaado si dastuurka furitaankiisa looga doodo dastuurka loo furo waxyaalaha loo baahan yahay mataqaanaa loo hirgeliyo hadda waxaad ogtahay in er wada ogsoonnahay in dastuurka la furi lahaa si taibalka siyaasadda loo ballaariyo oo shan xisbi siyaasadeed ay usoo baxaaneen waxaad og tahay dastuurkii oo aan la furin in doorashadii qof iyo cod ay dhacday oo aan hadda la garan doonin walow dastuurka ku qorantay in saddex xisbi siyaasadeed ugu codadka badan ay soo baxaaneen haddana dastuurka proceskiisii furitaanku uu socday oo baarlamaanka hor yaallo siyaasiyiin baa hubaysan ciidamaa hubaysan dalkan anigu doodaydii horena aan ku darsaday waxay ahayd in dalkaani oo dal dadku wada hubaysan yahay oo aan hubka dhigis la samayn uu yahay in duruufo siyaasadeed oo badan ay jiraan oo aan lagaba maarmi hayn in laga wada qayb geliyo talada dadka reer puntland ee ka dhexayso ee siyaasiyiintu qayb ka yihiin mucaaridku qayb ka yihiin ururada siyaasaddu qayb ka yihiin culimada iyo ismada oo lagu baxsadaana ay qayb ka yihiin dowladduna ay qayb ka tahay oo ay hogaaminaysoba waxaan qabaa sida nabadoonku sheegay in markii golayaasha deegaanka laga soo noqdo oo lagu guuleysto oo natiijada lasoo bandhigo oo natiijada doorashooyinka doorashada lakala ogaado lakala guuleysto kabacdi in dadka reer puntland faamiliyada siyaasadda ay isu yimaadaan lana jeexo roommaadkii roommaadkaasina uu noqdo mid aan khatar gelinayn dalka waxaynu ogsoonahay oo aan mudnayn in indhaha layska turo in maanta magaalada garowe aysan doorasho ka dhicin dangoroyo aysan ka dhicin saldhig waxa u ahna dooda doorashada eight january eight january xaggee loo socdaabaa sabab u ahayd in dad reer puntland oo caasimada degan oo dangoroyo degan oo godab jiira degan maanta aysan xuquuqdoodii access garayn oo aysan dooran cidda ay rabeen waxaa sabab u ahayd waxa waaye ismaandhaafka siyaasiga ah iyo roomka maabka doorashada madaxweynaha iyo tanbaan rabaan go-aan la aqoon aragtidayda iyo doodayda waxaa aniga saldhig u ah dadka reer puntland ee culimada iyo isimada iyo dowladda iyo mucaaradka ugu horeeyaanin inay ka wada tashtaanin oo isla meel dhigaanin sida laga yeeli lahaa doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka haddii aniga taladeeda la weydiiyey waktiga anuu ku cabiraya duruufaha jirana cabiraya sidoo kaleetona waktiga loo baahan yahay iyo tansuurka furitaankiisa iyo doodaha ka dhalanaya iyo in masalan xisbiyada siyaasadda la ballaariya iyo waxyaalo badan saldhig uga dhigaya waxaan qabaa in waktigan aysan macquulgal ahaan ahayn oo ay mudan tahay in isimadeena dhaqanku ay samadeen waa shariifyo ma aaminsanayaan oo inay wax xun soo xuli doonaan laakiin waxaan aaminsanahay inay mudan yihiin in markan doorashadan hadda socota keliya lagu galo sidii horeeto baarlamaanka lasoo xulo madaxweyneha ay doortaan waa kuusoo waa kuusoo noqonayaa rubani rubani waa kuusoo noqonayaa nabadoon haraga waad maqlaysaa waktigu kuma fila ayuu yiri rubani sideeda januaryna waxaa ina ka xigaa muddo bila ah marka sidee la isu waafajinayaa in doorashadii madaxweynaha ay ku qabsoonto golayaasha deegaanka barlamaan laga soo xulo
waxayna noqonaysaa hadda olre dadkii waa diyaarsan yihiin keliya in baarlamaankii lix iyo lixdanka ahaa la shaaciyo in la doorto dadkuna ay dib u doortaan xildhibaanadooda mustaqbalka u shaqeynaya waxaan runtii aanu aada karaahiye u ah ama aan keenay hadda in degmooyinkaasu ay haraan waxa keenaya waa wixii lagu dhuuman jiray ee dowlad xumada iyo dhibaatada iyo dadka dhaqaalahoodii iyo dowladnimadoodii in lagu dhantaalo maanta waxaa la doonayaa in wax la qabto dad la keeno ee ummadda u shaqeeya ilaaliya shuruucda iyo dowladnimada sida ay ilaahaydankii loo loo dadka xuquuqdooda loo dhowr lahaa maadaama ay codka siiyeen nin marka lix iyo lixdanka dhaqanku soo dooran jiray annagana wax nama tari jirin ummaddana wax ma tari jirin bal iskaba daaya iyagaa ku hafan jiray oo yacni lacagayow aan aad aad garanayso waxa ka raacay ama dhibaatada ay keeni kadho oo ilaahay subxaanahu watacaala uugu caroonayo waxaan qabaa anigu waxaas wax lagu noqon karo ma aha qorshaha kan hadda ay aad sheegtayna waa qorshe aminkaba la qaban karo golihii deegaanka hal maalin baa lagu qabtay waa la qaban karaa madaxweynaha puntland ma wakti baa lagu darayaa siday siyaasiyiinta qaarkood sheegayaan waa lagu dari karaa waxaa lagu dari karaa meeshan aayad iyo xadiis ma yaal sideedda january waa waa ku soo moodnay waa ku soo moodnay waxaa lagu darayaa farsamo laba laba bilood saddex bilood waa lagu dari karaa siyaasiga marka diidan arrintaa diidani dal iyo dad midna toonna uma socdo dhantiisu u socdaa waa waa lays waxaa leeyahay shacabka shacabka u jawaabaya haddaa cid kale u jawaabi mayso suldaan siyaad suurtagal ma tahay in wakti lagu daro suurtagal ma tahay in sideedda january lagu qabto hawshan oo baarlamaanka laga soo xulo golayaasha deegaanka waa heshiis bulsho weeye bulshada marka hadda shalayto waxaa la qabtay wax labaatan sano ka hor ahayd in la qabto marka waa waa lagu dari karaa waa la isku fahmi karaa waxaan anigu qabaa inaan dib loogu noqon karin meeshii shidada iyo dhibka badan ummadda uu ka soo gaaray walaalkay haddaan dib ugu noqdo saaxiibkay cabdullaahi ciise rubani wuxuu sheegay in ciidamo hubaysan iyo siyaasiyiin caraysan iyo inay joogaan qayb yar oo ka mida dadka oo ka mid ah rag dowladnimada usoo shaqeeyey heer federaal iyo heer puntland iyo qayb ka mid a ciidamadii puntland oo tiro yar ah weeyaan waxaa hadda arrintan sabab u ah saddex degmo inay dib u dhacaan kadibna heshiis la gaaray oo dhaqanka aanu aada ugu mahad celinayno islaan ciise islaan maxamed iyo dowladda ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo taas wixii kasoo cusbaanaadana waxaan waxay u taalaa dowladda iyo dhaqanka gobolka nugaal midda kale ee ah siyaasiyiintan hadda kuwiina soo matelay waxa weeye ayagaa danahooda soo qabsaday waanu waanu waa dad reer puntland ah waxaa jira siyaasiyiin kaleeto oo u jiifta oo lagu soo matelay dowladda federaalka ee soomaaliya nin kastii isagaa shaqadiisa haystay shaqo nooma aysan hayn annaga leannu hadday kuwa federaalku shaqo noo hayaan annaga federaalkuba iskuma aanaan qiiqimeene heshiis baanu ahaan lahayn toodii bay soo galeen qoladaasuma haddii aanan maaragtay intaa iyaga aan daliil usoo jeediyo toodii ayay soo galeen haddii maanta ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntland ama dowladda puntland ay heshiis ahaan lahaayeen waanu aamini lahayn marka iima muuqato aniga in meeshii shalay dib loogu noqdo waxaana cajiib ah in qof afar sano ama siddeed sano usoo shaqaynayay ummaddii ka soo shaqaysanayay meeshan waa loo soo shaqo tegi jiray intaan qof iyo cod la gaarin dadka qaybihiisa dadku ma soo wada shaqo tegin inay maanta marka yidhaahdaan iyagoo ku fashilmay toodii shalay inay yidhaahdaan annagaa maanta har inii jiidayna bulshada aaminaysaa bulsha nooceeda weeye xaggeeday joogtaa puntland annagaa joogna annagaa ilaahay idankiis kusii noolaan doona inta ilaahay qadaray waa mahadsantahay faadum
rubani xalku muxuu noqonayaa doorashooyinka qof iyo cod in loo gudbona waa wax runtii kabiya kaba dhibcaan oo aad muhiim u ah laakiin ani waxaan ka hadlaya waa procedureka iyo timeka iyo waktiga mataqaanaa waxaa la oran jiray doorashadu ay ku habboon tahay in la qabto iyo qaabkii loo mari lahaa intaba xalku aniga waxaan u arkaa maadaama wiilka qoraga sitaa uu maantay awood u yeeshay boqol kun oo qof oo gobolka nugaal ka codayn lahaa inuu ka joojiyo inay codayaaneen runtii waxay jirtusaale u tahay khatarta jirta inta ay laag tahay oo ay sabab u noqon karto in meelo badan oo puntland ka mid a isqaqabsiga noocaasi ka dhaco ee khalkhal amni ka dhaco oo maxaa la oran jiray dowladduna horta waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo isxakamaynta isxakamaysay si shaqaaqooyin amni aysan u dhicin runtii waa wax aada muhiim u ah in lagu ammaano oo lagu xuso si taas loo gaaro maadaama khatarta intaas leega jirto aniga xalka waxaan u arkaa dadka reer puntland oo aan ku koobnayn ururada siyaasadda puntland ururada siyaasadda puntland waa ururo kooban oo runtii dad badan ay hurdeen waktigii xisbiyadan ururadan la furanayay shaqaynayeen saas laajiligeed waxaan qabaa doodaydana mar walba baysu ah oo saldhig u ah in dadka reer puntland doorashada shan haatan kamid ee loo qabsoontay ee quruxda badnayd ee golayaasha deegaankan ku dooranay kadib ay isu yimaadaaneen faamilada siyaasadda meeshii la aadi lahaa iyo roadmapkii doorashada baarlamaanka iyo madaxweynahana halkaas lagu gorfayo lagu ansixiyo meeshaas la wada aado waxaan aniga aan rabaa waxay tahay doorasho loo dhan yahay lagu wada qanacsan yahay la wada aado aan ahayn doorasho ku cidina hirgelinayso cidina ay qoray la dul taagan tahay oo leedahay ma dhacayso waxaan rabaa inay dhacdo doorasho qabashadeedu ay intaan ka yartahay aysan gaarsiisanayn heer ay dad soomaaliyeed oo xaq lahaa ee xaqoodii qayb ka mida waayaan oo codaynta iyo accesski doorashada labada intaba ah marka xalka aniga waxaan u arkaa in kow dowladdu sida ay hadda u dulqaadatay oo ammaanka u adkeysay oo uga hortagtay in shaqaaqo iyo dhibaata gobolka nugaal ka dhacdo sidiisi leeg oo kaleeto ay isu xakamayso oo ay runtii amniga puntland iyo maxaa isku duubnida puntland iyo amniga oo dastuurku qabo inay dowladdu iyadu leedahay awoodeedii tahay inay ka shaqayso in isxakamayntaas ay dowladdu halkaa kusii wato waxaan qabaa ismada puntland iyo culimada inay qayb ka noqdaanin xalka meesha loo socdo waxaan qabaa intaas ka bacdina inay dadka reer puntland ee faamilada siyaasadda inay isu yimaadaanin oo ay ka wada tashtaanin meeshii la aadi lahaa kabacdina go-aan midaysan lagu wada aado sideed january in doorasho la aado iyo tii extension la aadi lahaa iyo tii qof iyo cod la aadi lahaa iyo haddii tii baarlamaanka ay ismadu soo xulaayeen la aadi lahaa intaba inay noqoto mid si siman dadka reer puntland ay qayb uga wada noqdaanin lagu heshiiyo oo aysan hadhowdii shaqaaqo iyo dhibaato ka dhicin waxaan diidanahay aniga aragtidayda shaksiga ay tahay doorasho aan tacadi ka dhicin oo aysan dhibaato ka dhicin oo amni ku dhacda nooc ay doonto ha ahaato ama tii hore ha ahaato oo ismadu soo xuli jireen ama ha ahaato mid qof iyo cod tii la aadayaba inay ahaato mid heshiis bilaa shaqaaqo ku dhaca aad baa umahadsan tahay nabadoon xarago ugu dambayntii adigoo soo gabagabaysanaya waa sidee habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo saluugan siyaasiyiintu ay ku diidan yihiin hanaanka dimuquraadiyadda ee puntland ka hirgalay sidee loo heli karaa doorasho lagu mideysan yahay inay puntland ka qabsoonto maadaama xisbiyaduna ay qabaan in laga soo xulo baarlamaanka golayaasha deegaanka ee soo baxay siyaasiyiintuna ay qabaan in lixdan iyo lixdii loo noqdo
faatumi waa mahadsan tahay horta hadda xeerkan bulshada ee hadda aynu haysano waxa markii aanu xilligii faroole waxa la ansixiyey in la aado qof iyo cod oo horta kumaba jidho lix iyo lixdan qabaliya in lagu noqdo wixii aynu soo marrayna wax baadila oo dadka haddeer taagan ay wadeen bay ahayd waxaa loogu saburay laba tee cabdiweli iyo iyo siciid oo hadda runtii madaxweyneha oo hawsha qabtay oo aan ugu mahadinayo inuu inuu shuruucda uu raacay oo ku dhiiraday oo maanta dadkiisii saddex degmo maaha intii kale ay caddaysay inay rabaan qof iyo cod sidaa darteed marka dadku waa in waa in loo hoggaansamaa meesha loo badan yahay siyaasiyiinta marka anigu mid mid baan u garanayaa waa inay iimaanka isku ceshaan waa inay sumcad ka abuuraan dadka dhexdooda waa inay sameeyaan jawi ah inay dadka ay doortaan oo codkooda ay siiyaan saa darteed marka maanta waxaa la taagan yahay meeshii ay dadku ay su yacni ay ay wax ku qabsan lahaayeen xisbiyadu waxay tarayaan inay xisaabtamaan in ma garanaysaa dad dalku uu noqdo dal laga wada turjumo oo laga wada taliyo oo runtii meel wada aada saa darteed marka anigu waxaan leeyahay oo ku talinayaa saddexda degmo dadka shacabka oo joogaahay waa inay caddeeyaan mowqifkooda waa inay bannaanka u soo baxaan siyaasiyiinta ku dhuumanaya oo ku dhuumaalaysanaya mee hadda gobolka nugaal nooc kasta ahaadeen ama xamar ka yimaadeen ama localka ha joogeena tusaan leenahay sida aanu yeelay tusa xalkana waa laysugu imaanayaa haddii yacni ninkii isagu qarkiisa aadaya hadhow isaga kusa laakiin qof iyo cod weeye arrinku qof iyo cod weeye dagaal loo noqon mayo aada umahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa suldaansiyaad suldaansiyaad xalka ay isugu soo dhawaan karaan dhinacyada ishayaa maxay noqonaysa muxuu noqonayaa
mahadsan waa mahadsan tahay xalku waa muuqdaa xalku kuma jiro siyaasiyiinta gacantooda xalku wuxuu ka soo baxay gacantii dhaqanka wuxuu galay quluubta iyo gacmihii shacabka ayuu galay xalka marka waxaa laga raadinayaa shacabka reer puntland saddexdiyo soddon degmaa hadda codeeyey saddexda dhimana insha allah maya maya soddon baa codeeye dheh saddexna way ka horreysay soddon iyo saddex baa hadda golaa soo codaysay marka saddexdii hore lagu daro
waa garta
marka soddon baa codaysay marka xalku siyaasina uma yaallo wax waa la isweydiin karaa laakiin siyaasiga waa ka soo gurubtay arrintu waxa weeye waxay u taallaa cidda hadda talada haysa iyo ururada soo baxay siyaasiyiinta ka timi muqdisho ee nagu matalaysa dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta yar ee garowa joogay oo nagu soo matalay dowladda puntland waa inay aqbalaan codka shacabka